Iskuulka Al Imra oo ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Beledweyne ayaa qeyb cusub oo onlayna kusoo kordhiyay iskuulka si ardayda joogta meelaha kale ee ka fog magaalada Beledweyne uga faa'iidaystaan maadooyinka lagu dhigo habkan fogaan aragga waxaa ka mid ah kombiyuutarka photoshopka iyo muuqaal samaynta maamulaha iskuulka Al Imra ee magaalada Beledweyne Shaafici Weliye Cabdulle ayaa ka waramaya qeybtan cusub ee lagu soo kordhiyay iskuulka ushaqeynayay marka hore intoo si qofkii face to face in wax loo bara goobtii imaado maadooyin badanaa ka baxayay waxaan aragnay marka baahiyo eh, dhankii onlineka in ardaydii wax ugu baahan yihiin ama distance learningkii waxaan bilaabnay marka saddex koorso oo lagu baranayo onlineka ama distance learningka saddexda koorso oo kala ah maadada computerka eh, photoshopka iyo sidoo kaleente video editingka saddexdaa koorso ayaa hadda si habsame loo socdo waxayna qaadanayaan ardayda tiimam ka kala duwan ayaa qaadata xilli hore ayaa la bilaabay baahiyo jirta dartood ayaana loo bilaabay markii aan aragnay in aaladaha inta badan eh, maanta wax laga daawado ama laga dhageysta dadka ay u heli karaan internetkooda si free ama si bilaashka ku wada heli karaan sidoo kaleenta dad mashquulsan oo ganacsiya leh ama sidoo kaleenta goobtiiba ka fog baahiyahaas jira dartood awgood haddana nala soo xiriiray oo waxbarashadii u baahan bilaabay koorsooyinkan onlineka ah saddexda koorsaba way bilowdeen waxayna ku socdaan si habsami leh ama si nidaamsan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala hadduu ii eedmo in kuwo kaleentana xitaa aan u fikiri haynana aan kusoo darno insha allahu tacaala qaar ka mid a ardada dhigata qeybtan onlineka ee iskuulka Al Imra ayaa radio Beerluus sheegay inay ku faraxsan yihiin dhigashada qeybtan magacaygu waa xuseen cabdulaahi abikar oo jooga magaalada qurajooma oo ka hab oo ugu barta hab online iskuulka calimara aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa habka onlineka casharada ugu siiyaan photoshop iyo video editing aad iyo ugu mahadsiiyey macalimiinta markasta oo aan mashquulsanay oon shaqa shaqaynay baahida gaarka oo u qabay iga dhammaystiray marka aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa macalimiintii sharafta loo meesha habka onlineka casharada ugu siiya waa mahadsiiyeen waxaan wax ka bartaa hab online ah iskuulka al cimraan hab online ah ka dhigato ka barato maadada kombiyuutar maadada kombiyuutarka ah wayna ku mahadsan yihiin anigoo xaafadayda joogo in aan hab online ah iskoolka al cimraan aan wax ugu barto wayna ku mahadsan yihiin xanaankan cusub ee lagu soo kordhiyay iskuulka al imra ee magaalada beledweyne ayaa kaalin ka qaadan doono in dad badan oo fursad u helin inay waxbartaan ay ka faa'iidaystaan habkan onlineka ah